waxaa dalka etoobiya lagu soo dhisay toddobailabaatankii bishii agost muddadiis kumeelgaarkana waxay ahayd laba sano asal ahaanba marka la dhisaayey xal unbaa lagu dhisay maahina ma aheen maamul lagu dhisay qaab dastuuri ah muddadiisana hadda laba bilood iyo xoogaa ayaa ka dhiman marka koowaad in hadda baarlamaan la dhiso iyadoo aan heshiiskiiba waxba laga fulinin in la yidhaha haddaa baarlamaan la dhisaya nafteeda waxaa lagu xadgudbaya heshiiskii naftigiisa dastuurka qaranka iyo shuruucda dalka lagu xadgudbay tan labaad dalkan soomaaliya iska leh dowlad bay leedahay wixii ay uga baahan tahay sida caalamkao dhan isu taageeray taageero u weydiisanay maamulka waa la hadalnay guddoomiyaha ama ninka hogaamiyaha ka ah maamulka xamar buu noogu yimid bishii maxaanku yidhaahdaa february waan ka wada hadalnay arrintaas isagii wafdigii la socday waana u tilmaanay qaabka loo baahanya in wax loo dhiso kaasoo ah sida ku qoreed heshiiskii toddobailabaatankii agost iyo sida uu qabo dastuurka qaranka taasaan isku afgarannay in wax lagu dhiso maamulkaas madaxdiisa markii ay ku laabteen kismaayo iyagoo aan tixgelinin rabitaankii dadweynaha heshiiskii adisababa lagu saxeexay dastuurkii shuruucda dalka iyagoo aan tixgelinin wixii iyaga ay rabaan bay sameeyeen dadkii deegaanka cuqaashii salaadiintii iyo waxgaradkii shirka ka loogu yeeray markii ay arkeen siday wax u khaldan yihiin shirka way ka soo baxeen waxaa la yidhaahdaa war la yaqaana xiise malaha la yidhaahdaa haddii ay wax laysku raacsan yahay ama wax sax ay dhiseen waxa weeye waad u jeedaan banaanbaxyada dhacayo shirarka jaraa'id iyo kulamada la qabanayo oo lagu diidan yahay hadday wax laysku raacsan yahay ama dadka badankiisa ogolyihiin ay dhisi lahaayeen ma dhici laheen arrimaha hadda socdaa marka waxaan leenahay waxa meesha ka dhacay waa afduub iyo dadkii oo ikhtiyaarka laga qaaday oo la boobay wax la dhisay oo dadku leeyihiin meesha beesha caalamka oo u baahannahay laakiin qaabka hadday u dhaqmeen mahan qaabkan uga baahannahay waxaa weeye soomaaliya shaqadeeda inay qabsato wixii iyada ay tabar u weydana beesha caalamka la kaashato waay sida ay usoo dhexgeli karaan